gudoomiyaha isboortiska gobolka banaadir mudane xasan weeshi waliba uu sageeka shir gudoomiyey shirweynaha sanadlaha isboortiska gobolka banaadir shirkan ayaa ku qeybgaleen gudoomiyaalka isboortiska degmooyinka gobolka banaadir iyo maamulada isboortiska gobolka iyo weybalaaha ka bandhigay waxqabadka xafiiska isboortiska gobolka banaadir iyo qorsho sanadka gudoomiye weesh oo shirweynaha ku hadalaya sheegay in mas-uuliyad ku saaranta horumarinta iyo fursad siinta dhalinyarada isboortiska caasimada dhaqan sanadkuna iyo qorshoonka jarta iyo ku qeyb qaadan tartamada isboortiska qeybasho sharduban oo kuri iyo gabdho leh hanas oo la deersiin doona heer degmo iyo heer waax
bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore soo dhowaada dhammaantiin waa ku faraxsanaa maanta inay dhammaan guddoomiyaasha isboortiga degmooyinka iyo gobolka banaadir ay halkan fadhiyaan ku-xigeenada xogeyaasha degmooyinka isboortiga gobolka banaadir maanta waa maalin ku taariikheysan soddon iyo kooda bisha december labada kun labaatan afarta waa maalinta ugu dambeysay sanadka labada kun labaatan afarta waxaa halkan iskugu imaanay oo caadanu ahaan jirtay sanad walba dhammaadkiisa inaan shirweynihii guud ee caadiga ahay la qabto isla markaasna looga hadlo wixii la qabtay waxqabadkii labada kun labaatan afarta iyo waxqabadka soo socdo labada kun iyo shan labaatanka ama sanadka ku xigo runtii sanadka labada kun labaatan afarta waxaa lasoo qabto howl aada u ballaaran tartamo kala duwan laakiin sanadkan waxaa rabnaa sanad ka duwan inuu noqdo sida aan la socono waxaa halkaas lagu soo bandhigay waxqabadkii labada kun labaatan iyo afarta waxqabadkaas oo ka muuqda keliya guddiga isboortiga waxa ay qabteen waxaa ognahay inay ka shaqo badan tahay guddoomiyaasha isboortiga ama maamulada isboortiga degmooyinka waxyaabaha ay qabteen tartamada ay u qabteen waaxyaha heer laamo dugsiyada u qabteen jaamacadaha u qabteen waxaan rabnaa sanadka dambe insha allah marka adow ilaahna gaarsiiyo inaan soo bandhigi karno degmo walba inta ay qabatay sanadkan waxaan rabnaa inay ka duwanaato sanadihii hore tartamada aan qabano waxaa lagu qabtaa hal meel laakiin sanadkan waxaan rajeynaynaa insha allah in degmooyinka laga soo bilaabo tartamada xiliya habeen la ciyaaro sanadkan waxaan rabnaa energy oo hadda nugu cusub amba dhaqaaq cusub iyo dardar cusub inaan la soo baxno waa ogtihiin maamulka gobolka banaadir oo mar walba garab taagan isboortiga waxaa maanta joogo guddoomiye cusub oo runtii isboortiga aada iyo aad rajo badan ugu qabo inuu dhallinyarada ku hormariyo isboortiga annagana waa dadkii u idmanaay inaan isboortigan hormarino waxaana hoos yimaado amba inaan u shaqaynana laga rabaa afar milyan oo magaaladan degan oo ay toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay ka tahay dhallinyaro toddobaatan iyo shantaas boqolkiibana ee boqolkiiba sagaashan isboortiga ay jeceshahay hooshaasaa noo taalo waxaad tihiin wakiilada degmooyinka waxaad tihiin dadkii laga rabay inay hooshaas dardargeliyaan waa idinka ka mahad celinaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo qabateen waa ogahay waxaad ku shaqaysaan wakhtiyo adag iyo xaalado adag ayaa ku shaqaysaan waa ogahay haddana ajra ilaah idinka sii doono hadduu ilaah yidhaahdo marka loo fiiriyo xaqiiqda marka laga hadlo waxa aa qaadataan iyo shaqada aa qabataan waa kaafkii kala dheeri insha allah maamulka maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka ahnuduq magaalada muqdisho waa la wadaagi doonaa xaaladaha isboortiga uu qabo degmooyinka xaaladahay ku sugan yihiin garoomada xaaladahay ku sugan yihiin insha allah warbixinaan ka keeni doonaa waxaa idin rajeynaa insha allah inaad tartanka tartamada iyo hoolaha ahaysiin si daacada u qabatiin mar walba waxaa muhiim ah kala dambeynta iyo isboortiga horumarkiisa kala dambeyn la-aan shaqo ma socon karto waxaan rabnaa marka insha allah inaad ka shaqaysaan kala dambeynta guddoomiye kasta waxaa hoos yimaado oo isboortiso degmo ku-xigeenkiisa iyo xoogeyihiisa iyo maamulada kale iyo waxyaha waxaa la rabaa inaad si hufan ula shaqaysid waxaa la rabaa inaad shaqada daadijisid insha allah intaasaa dardaaran iga ah shirkan insha allah waanuu xirayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaalka isboortiska degmooyinka iyo hadho waayeen qorsho sanadka waliban iyo ballan qaadana iyo dardargeliya doonaan howlo isboortiska lan egmaday